odayaasha iyo waxgaradka ku dhaqan degmada ceelwaaq ee gobolka doda ayaa waxa ay soo jeediyeen baaq qayldhaan oo ku aadan xaalado abaaro iyo nolol xumo aada u daran oo ka taagan deegaanka taasoo dadka deegaanka ay usii dheer tahay boqolaal qoys oo ka soo barakacay deegaano dagaaladu ay ka dhaceen oo kala darad xaawo iyo buurdhuubo mukhtaar maxamed cabdi oo ka mid a odayaasha dhaqanka degmada baled xaawo oo u warramayay warbaahinta wadajir ayaa sheegay in xaaladdu haatan ay taagantaa meel halis ah isagoo sheegay sanadkii ugu dambeeyey in deegaanka wax roobo ay ka diyin taasina dadka deegaanka ay usii dheer tahay dhibaatooyin xagga nolosha ah
haddaan kuu sheego macnaha waxyaalaha ka jira dad badana maaragtay oo dhaafo jirta iyadoo abaarta jirta macnaha maaragtay barakaciya macnaha meel kasta kasta dhigtay beled haasaan ha ka imaado duuti ha ka imaado in kale eedaaka macnaha baaq ka imaaday ila jirto ila saato macnaha waa waa waa joogaan haddan waxaa kusoo fadhiisnay macnaha kuuskujiri oo maaragtay beexaawo oo macnaha maaragtay oo barako ah magaalada iyagoo yar macnaha hadmeyda hadda in macnaha barako iska badday wadankiina abaar ah degmada macnaha tuulooyinka ku hareersan nafsigeeda in macnaha maaragtay tuulooyinka hadda wada haweenayeen maaragtay oo oo aan degeneyn macnaha abaar daraadeedi ilaa laba boqol oo kilomitr ninka meesha hayso macnaha halkaas tahay kii macnaha maaragtay halkaas gaari waayana macnaha waxay ahaa kadida macnaha meeshiisii hoolihiisii maaragtay abaarka macnaha maaragtay saamaysa dadkii iyo hoolihiida macnaha waxaad moodaa in macnaha shan sanada macnaha saadka jirin hoolihii macnaha baaba'ayin hooleykiina macnaha sidii oo kale macnaha kusor baaba'ayin marka reeraha kalafaysa waxaan ka codsanaynaa macnaha maaragtay oo si joogjoga in macnaha degmada xeelwaas ama sida aha macnaha loo soo gaaro ayaan ka codsanaynaa in nabad
ilaahay ninkama jirta ayay yidhaahdeen wax ka gaar bini-aadnimo oo lala soo gaaray kumanaanka qoys oo barakacayaasha oo ku nool degmada ceelwaaq taasoo ay usii dheer tahay qoysaska faraha badan ee maalmihii ugu dambeeyey ka imaanaya dhinaca degmooyinka buurdhuubo iyo beled xaawo hadalka odayaasha ayaa waxa uu kusoo qeymayaa xilli dad fara badan oo barakacyaal oo ka kala yimid deegaano ka kala tirsan gobolada baay jado iyo jubbada dhexe ay ku sugan yihiin degmada ceelwaaq ee gobolka gedo axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baar dheere